إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhawaada warka idaacadda islaamiga ee alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah askari ka tirsanaa sirdoonka dowladda federaalk ayaa xalay waxaa lagu dilay gudaha magaalada muqdisho ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay waxa ay weeraro ku qaadeen askar fariisimo ku kala leh gado baay iyo shabeellaha hoose musuq maasuqa doorashada dadban ee ay wadaan dowladda federaalka ah iyo shisheeyaha ayaa waxaa la sheegayaa in uu leeyahay weji ka duwan kii doorashooyinkii hore xilligooda dhici jiray booyad sun waday ayaa ku dhex dilaacday magaalada garowe taa oo keentay in dadka qaar ay meer daboolmaan dowla diini ah ayaa magaalada ceelbuur waxaa loogu soo gebagabeeyey ragga qore burjikada intaa waa qodobadii warku waaweynee dhegeystayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن askari ka tirsana sirdoonka dowladda federaalk ayaa xalay lagu dilay magaalada muqdisho dilka ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka weydow askarigan waxaa lagu magacaabi jiray cabdulaahi axmed aadan yariisow ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa howlgalkan qorshaysan ku dilay askarigan waxaanay goobta uga tageen meydkiisa kaa oo xilli dambe la qaaday askarigan waxa uu ka tirsanaa ciidamada ka howlgala godka jilicow oo ah meel lagu tacdiibiyo dadka muslimiinta ah ee lasoo qabto rag iyo dumarba waxaa muuqata in muddo laga shaqaynayay qaabkii loo dili lahaa ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay waxa ay weeraro ka kala fuliyeen gobolada gado shabeellaha hoose iyo baay ciidamo hubaysan oo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxa ay weerar ku ekeeyeen firisin ciidamada dowladda federaalk ay ku leeyihiin magaalada baar dheere gaar ahaana halka loo yaqaan baraxow jihooyin kala duwan ayaa laga soo weeraray ciidamada dowladda federaalk ee etoobiyaanka magaaladaasi gumaysanaya kaalinaya diryaanka hubka la iswadaarsanayay ayaa laga maqlayay magaalada baardheere iyo nawaaxigeeda dagaalka ayaa muddo socday wixii khasaare ee ka dhashayna faahfaahin dheeriya kama aynaan helin ciidamada halkaasi fariisinka kuleh iyo kuwo kaloo ayaguna baar dheere jooga iyo etoobiyaanka qudhowdu marar kala duwan oo hore waxay la kulmeen weeraro khasaarooyin dhimashay dhaawacle lagu gaarsiiyey dhanka gobolka baay xalay ciidamada xarakada shabaab lmujaahidiin waxay weerareen ciidamada maamulka koonfur galbeed gaar ahaana kuwa ku sugan magaalada qansax dheere sidoo kale dhanka gobolka shabeellaha hoose waxaa jiray weeraro lala beegsaday ciidamada dowladda federaalk ah qaarkood weeraro loo diyaargaroobay ayaa waxaa laga fuliyey jannaale iyo weliba awdheegle halkaas oo ciidamada dowladda federaalk ay fariisimo ku leeyihiin dagaalka ayaa muddo waxa uu ka socday fariisimaha ciidamadu halkaa ay ku leeyihiin waxaa xusid mudan in horay marar kala duwan ciidamadan loo weeraray oo askar badan laga laayay kuwana laga dhaawacay ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye iyo kuwa dowlad goboleedyada ayaa kaablayuurara iyagoo saacad waliba ka baqaya in weerare kaga yimaadaan dhanka xarakada shabaabul mujaahidiin islamarkaana khasaaro badan la gaarsiiyo sidii horeyba ugu dhacday weerarada xarakada shabaabul mujaahidiin ay fulinayso ayaa ah kuwa sii laba kaclaynaya iyadoo habeen weliba la fulinayo weeraro aada u badan musuq maasuqa doorashada dadban ee ay wadaan dowladda federaalka ah iyo shisheeyaha ayaa waxaa la sheegayaa in uu leeyahay weji ka duwan kii uu lahaa xilligii doorashooyinkii hore xilliyadii hore waxaa la sheegay in xubnaha aqalka sare marka la dooranayo qof weliba oo doorasho raba la arki jiray asiga oo qarash badan dhiibaya islamarkaasina iskii u dadaalaya laakiinse iminka madaxweyne goboleedyada ayaa arintaa ka duwan keenay dadka siyaasadda falanqeeya ayaa waxa ay sheegayaan in qaab qaraabanimo ah lagu keenay xubnaha iminka kuraasta durba ku fariistay walow doorashada qayb ka midana ay weli dhiman tahay maxamed diine oo ka tirsan waxaa loogu yeeray ururada bulshada rayidka ah ee shisheeyaha la shaqeeya fadhigooduna uu yahay muqdisho ayaa arintaasi faahfaahin ka bixinaya
hadda waxaa soo baxda waxaa la yidhaha qaraabakiil nin inuu qoyskiisa xildhibaano ka dhigo seedigiis in adeerkiis walaalkiis xaaskiisa maaragtay qaraabo la-ah waxa horta waa model cusub oo hadda oo soo kordhay waay markaad adigu saaxiibkaa soo xulato oo aada seedigaa soo xulato oo ninka maaragtay yani yani gabadhaada aa- maaragtay walaasheed qaba aada soo xulato yani meeshaas horta waxay noqotay qaraabakiil nooc cusuba oo aan 2016 kii jira qodobka labaadoo soo baxayna wuxuu yahay awal waxaa la dilayay riwaayad laakiin musuqa waa qaabka loo jilaayo ha markaan istaandarka in lagu qoslo oo qofaan xitaa hadalkiiba karin meesha lasoo istaajiyey iyo in qofkii uu yidhaahdo waa tanaasulay ma tartan ma ahayn maogtahay tana- waa tanaasulay waxay soo taraysaa cafashada durbe imaanaysa ee ka soo yeeraysa dadka qaarkood shirar jaraa'id ayaa waxay ka dhacayaan magaalooyin kala duwan iyadoo qolo weliba ay sheegayso in qaabka waxu dhaceen aysan ku qanacsanayn odayaal ku sugan degmada afgooye ayaa ka mid ah dadka saxaafadda la hadlay in ayagu la siiyo ahayd inaan la siinin oo la siiyey ninka la yidhaahda xasan xuseen xaaji oo aan deegaankiisu ahayn shabeellaha hoose oo aan deegaankiisu ahayn soomaaliya xasan xuseen xaaji deegaankiisu waa kenya kaantiga mandheera waa nin ku dhashay raamu iminka waxaa harsan kuraasta waxaa loogu yeero aqalka hoose ee baarlamaanka iyadoo dad badani ay doonayaan in ay loolamaan waxaana qolo weliba doonaysaa in qolada kale ay si adag u dhagarto booyad sun wadayaya waxay ku dhex dilacday magaalada garowe taa oo keentay in dadka qaar ay miirdaboolmaan booyadda ayaa shalay waxa ay ku dhex qaraxday magaalada taasi waxay keentay in suntu ay durba dad badan saamayso ilaa ugu yaraantii afar ruux ayaa la sheegay in la dhigay isbitaal ku yaala magaalada garowe kuwaas oo xaaladoodu ay halis tahay sawirro la soo qaaday waxay muujinayeen dadka oo sidii meyd u yaalla argagax xoogla ayaa mar qura laga dareemay gudaha magaalada garowe goobihii ganacsiga ayaa la xiray dadka qaarna way kala carareen si ay uga fogaadaan goobta suntu ay ku qarxday suntani ayaa waxay ahayd kiimika ay isticmaasho shirkad joodariyada samaysa nin ka mid a maamulka garowe ayaa waxa uu ka hadlay sida ay waxu dhaceen Een, waa la mayray runtii intii kiimikadaasi ay gaartay dowladda hoose way maartay- ma- mayrtay haddana magaaladii waxay ku soo noqotay si caadiya isu socodkeeda iyo ganacsigeediiba Een, ilaa iyo hadda dadka aan ognahay oo general hosbitaalka yaalla waxa weeye waa saddex qof een, laba hablood iyo nin een, maxaan idhaha ciidanka ah ninka ayaa xoogaa laga dayrinayaa ogaalkayga een, markaan la hadlay maxaan idhahdaay maamulaha isbitaalka Een, runtii een, saaka waxay ku yeelatay een, bulshada degmada garowe ku nool een, saamayn bay ku yeelatay mid ganacsi iyo mid isu socodba Een, dadkii waxay ku noqotay indha- indha indha xanuun wax daafka oo kalaa bay ku noqotay dad baa matagay dad baa suuxay maxaan idhahdaaye een, een, meheradii ganacsiga baa la xiray isu socodkii gaadiidka baa ciidanka amnigu joojiyeen wuxuu intaasi ku daray in dadka dhibaatooyinka ay gaareen ay intaa ka badan yihiin oo maxaan idhahdaaye inta isbitaallada tagtay waxaa ka daran inta een, een, een, een, xaafadoodii dib ugu laabatay inta aniga shakhsiyan ila soo xiriirtay oo tiri waanu siganay neeftaa naqabat- naqabatay inta maxaan idhahdaa indhihii wax ka arki weydey inta indhaha ay kaga xidhantay qaansa roobaad intaa ilmaynaysa oo aniga aan arkay haweenka iyo carruurta dadka tabarta daran kulli waa u sinaayeen dhibaatada halkaa ka dhacday marka waxaan leenahay guud ahaan warshaduhu ha ka fiirsadaan waxyaalaha een, ay qaadayaan weelka lagu qaadayo aqoon arrinta ha lagu hago laakiinse yaan laga dhigin wax ma garanaysaaye meeshii baa iga buuxsantay waa iska qaadaya waxaan u- waxaan u rajaynayaa kambaniyada een, warshadaha inaysan dib arrintan oo kale aysan u dhicin ee arrimihii dadka aqoonta u leh la weydiiyo haddii ilaha idmo mar haddii magaaladii marka caadi ku soo laabatay xaaladda magaalada garowe ayaa u muuqatay iminka in ay caadi yaro ku soo noqonayso iyadoo la hadal hayo dhacdadii shalay ka dhacday ee dhibaatada sababtay dowlad diini ah ayaa magaalada ceelbuur waxaa loogu soo gebagabeeyey ragga qora burjukada dowladdan ayaa waxaa qabatay walaayadda islaamiga ah ee galgaduud in muddo ah ayay dowladu halkaasi ka socotay dadka dowladda ka qayb galay waxay sheegayaan in ay ku faraxsan yihiin daruustii walaayadu ay u dhigtay waxay sheegeen in wax weyn ay faa'iideen intii dowladdu ay socotay bismillaahi raxmaan raxiim waxaa maanta inta noogu soo dhammaaday dowro aan ku qaadanay muddo saddex isbuuca dowradaas annagoo ah dhagaxleyda waa ku mahadsan yihiin macallimiintii iyo walaalihii juhdigu ku baxshay dowradaas Eh, wax badan ayaan ka faa'iidnay wax badan oo naga qaldanaa ayay noo saxeen ilaahay kheyr badan ha ka siiyo Eh, wixii ka soo shaqeeyna waa ku mahadsan yihiin Waa- mar kastana waxaan ka codsanaynaa walaayadu inay noogu soo celceliso doorooyinkan tiradeenna adiga ilaa soddon qofood aan gaaraynaa waxyaalo badan ayaan ka faa'iidnay marka waa ka mahad celinaynaa insha allahu tacaala markastana diyaaradan u nahay in nagula soo celceshada markasta waa sugana insha allah tacaala dadkan waxa ay sheegayaan in marka hore mugdi ay ku jireen laakiin iminka iftiin uu u dilaacay wax badan ayaan ka faa'iidnay oo awal naga duugnaay iftiin ayaan u baxnay mugdiyaan ku jirnay iftiin ayaan u baxnay walaayada ayaan ugu mahad celinaynaa waxyaalo badan aan ka barannay salaadii ayaa naloo toosiyey oo faatixada ayaa naloo toosiyey ewel macnaheeda ma aana noqoone waa aan dhedhansannay dhedhan dhedhan sugan hadda markii aan dukanayno markaan dukanayno dhedhankeeda ayaan fahmaynaa ewel dhedhankeeda midna ma aana noqon hawadu meel kale ay naga jirto allahu akbar haddaan iska nidhaa hawadu meel kale ay nala jirtay marka hadda waa dhadhansanaynaa macnaheediiyaan naqaanaa oo nala baray iyo tafsiirkiisii walaayada ayaan ugu mahad celinaynaa waxaa nala bara taxiyaadkii oo kalea nagala saxay marka walaayada ayaan ugu mahad celinaynaa ololayaal meeshaan waxaa nagula baray dowro noo socotay muddo labaatan maalmooda nagula soo koobay hadeertaan wakhtigooda uu dhammaaday wax badanna aan ka fahanay naloo soo dhigay cilmiga qaybahiisa ka mida nagula soo dhoweeyey annakuna aan barannay kii awal yaqaanana uu ka sii faa'iiday ka qaybgalayaasha dowladda waxaa la weydiiyey inay soo bandhigaan qaar ka mid a waxyaabihii ay barteen sharuudu salaad qayb ka mid a haddaan soo qaado sharuudu salaad waa sideed al islaam qofku waa inuu islaam yahay al aqlu waa inuu aqli leeyahay waltamiisu waa inuu wax kala saari karo wa rafcu lxadasi waa inuu xadas iska kor yeelaa wa isaalatu nijaasati waa inuu nijaasada iska suuliyaa wa tasru lcawrati waa inuu cawrada asturtaa wa daquulu lwaqti waa inuu waqtigu soo galaa waistiqbaalu lqabla waa inuu qablada qaabilaa bismillahi alxamdulilah rabbi alcaalamiin waxaana la baray oo kale maraati uddiin oo u qaybsantay saddex midda koowaad arkaan alislaam ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu anna maxamedan rasuulullah wa iqaami asalaa wa itaa'i zakaa wa sawma ramadaan wa xaju lbeyt man istadaaca ilayhi sabiila midda labaad ah arkaanuliimaan an tu'mina billaah wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi walyowmi alaakhiri wa tu'mina bilqadari khayrihi wa sharihi midda saddexaad oo ah arkaanuulixsaan an tacbud allaha kaannaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraak walaayaadka islaamiga ayaa waxaa lagu bartaa dowlaha diini ah hoos dabajooga kuwaas oo bulshooyinku ay aada uga faa'iidaan warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan saaka waa inaga intaa